mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay xiritaanka buqda baari ee webiga shabeelle ka sameeyey fatahaad culus oo sababtay khasaare baaxad leh buqdaasi oo ku taala duleedka magaalada jowhar ayaa muddooyinkii u dambeeyey u ahayd mid halis ah dadka iyo deegaanka balse dadaal iskaashi ah ayaa horseeday guul lagu tiirsaday buqda baari waxay ahayd mid ka mid ah meelaha ugu nugul ee webiga kaga fataho gobolka taasoo halis gelisay shacabka ku nool halkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay dhibaatooyinka ay kala kulmeen bixitaanka buqdani iyagoo u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay xiritaankeeda
waxaan halkan aada mahad celinaa dowladda hirshabeelle maamulka oo dhan gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka inta oo waa mahad celinaynay iyo tulooyinka oo noo soo gurmaday sida reer maandheere geega barkaan baarey saddex kooxaas kugu timida meeshaan oo wax ka qabatay marka waxaan oo usii yeelin maamulka oo wax ka qabtay oo wax alaab lixid oo baxad oo qalab eh oo se markaas keenay haddaan maamulka oo soo garab gelin oo qalab maamulka degmada joor gaar ahaan hirshabeelle oo gudoomiyaha gobol u leh gudoomiyaha degmada wasiiriinta intii xildhibaan guul dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka oo booqday goobta shaqada ayaa muujiyey farxad iyo bogaadin ay u hayaan shacabka iyagoo ballan qaaday in la sii badi doono dadaalada looga hortegayo fatahaadda mustaqbalka
marka xigta cid kasta ee gacan ka geysatay xiritaanka buqdan ee ugu horeeyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay waa mahadsantihiin runaantii fataadan waxay baxday lix iyo tobankii bishii shanaad waxaan leenahay aafa welibo nimcadeeda ay wadataaye ilaahay anauga dhigo mid nimcadeeda wadato waxaa kaloo isla markaas aan rabaaye dhowr baaq inaan jeediyo hay-adaha ee ku bixiya haddii fatahaad ay dhacdo e v c la daba taagan dadka waxaan leeyahay marka hore imihow u qabta dadkan horumarintooda
xaqiiqdii buqdan maalintay bixaysa aaday u yareed dadaaladnaba naguma yareenin oo dadaalo badanaan samaynay ha yeeshee laakiin qadarta ilaaha qorneed maalin waxaa dhacday annagoo xirnay isla berri subax inta kale dhammaystiray inay baasha mar kale ay laba qaraxday intaa waxa soo gaarsiin waxay ahayd isku toosin iyo agabkii ahayd
halkaan maanta waxaan u taagannahay inaan u mahad celinno dhammaan inta ka qayb qaadatay xirista buqdaan oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudan cali buudlaaw xuseen iyo dhammaan shacab weynaha reer hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka baariyey geedabarkaan iyo maandheere oo ay ku kaban yihiin guddoonkii iyo shacabka juhdiga badan aan gelinay inay noo xiranto falilaahi alxamdu meeshaan waxaan ugu mahad celinaa ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo kaalin mugle ka qaatay xiritaanka buuqda ka baxday tuulada baarey iyo boqoyii kaleoo wasaaradda beeraha ay ku howlaneed oo la xiray marka hore asaan u mahad celinaa sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad shacabkii sida hagar la'aanta ahaad ula shaqeeyey wasaaradda beeraha iyo golaha deegaanka iyo wasaaradihii kaleo kasoo jeeday dowlad goboleedka hirshabeelle xiritaanka buqda baari ee webiga shabeelle ka sameeyey fatahaadda waxa uu ahaa tusaale muuqda oo muujinaya awoodda iskaashiga bulshada iyo hogaanka maamulka hirshabeelle wuxuu si cad u muujiyey in mar kale ay jirto feejignaan firfircoon iyo ficil deg deg ah laga hortegi karo masiibooyinka dabiiciga oo inta badan laga caajiso